kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka ayaa toddobaadkan sheegay in soomaaliya ay u qalanto in diimaha lagu leeyahay laga khafiifiyo marka la raaco nidaamka waddamada faqiirka ee diimaha culus lagu leeyahay i m f iyo bangiga adduunka waxay labadooduba sheegeen in tallaabadani muhiim ay u tahay in soomaaliya laga saamaxo inta badan deynta lagu leeyahay oo la sheegayo inay gaarayso shan dhibic saddex bilyan oo doolarka maraykanka rofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee gobolka alberta dalka canada ayaa faahfaahin ka bixinaya waxay soomaaliya uga dhigan tahay hadalkan ka soo yaray i m f iyo sidoo kale bangiga adduunka waxay arrintaasi ku soo koomaysaa in ay soomaaliya lagu abaal marinayo howlihii ay soo qabteen saddexdii saneyna soo dhaafay oo ahaa inay sameeyeen isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah iyo isbeddel dhinaca xisaabaadka inay sameeyeen dabeetana hadda loogu abaalgudayo inay soo gaadheen heerkii laga dhaafi lahaa deynta iyadoo weli ay dhiman tahay shuurado yaryar oo ay ka mid yihiin kow hadda qayb socoto oo maganaysa xisaabtaba weli socda inay ka soo baxaan isla markaana inay ballan ku qaadaan qaybta deynta aan laga cafin karin bal siday ku bixin lahaayeen oo inay ku qorshaheediina la yimaadaana dabeetana bisha maaris ayaa go-aanka rasmiga ee ah in laga cafin doono si kumeel gaadi looga cafin doono la siin doono deymo yaryar la siin doono ayaa lagu go-aanka la gaari doonaa tacafinta weyn ee kama noqoshadii iyadu sanad dambe ugu yaraan ayay qaadanaysaa kaasi waxa uu ahaa brofesor xuseen warsame oo jaamacadda calgary ee gobolka alberta dalka canada wax ka dhiga toddobaadkan waxaa magaalada adhisabe xarunta dalka etoobiya kulan ku yeeshay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ilo lagu kalsoon yahay oo la hadashay idaacadda v o a ayaa xaqiijiyay in labada hogaamiye kulankoodaasi uu qaatay afartan daqiiqo ilaa hal sax ku dhowaad ma cadda qodobo rasmi ay dhinacyadu ka wada hadleen waa markii ugu horreysay ee ay kulmaan maxamed cabdulaahi farmaajo iyo muuse biixi cabdi iyadoo dhowr jeer ee wadahadallada somalilan iyo dowladda federaalka soomaaliya u dhexeeya uu hakad galay kulanka labada dhinac iyo ahmiyadda uu dhinacyadu u leeyahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa toddobaadkan dowladda maraykanka ayaa xeyraaddii ka qaaday shirkadda albarkaad ee soomaaliya oo muddo laga joogo ku dhowaad labaatan sano ku jirtay liiska argagixisada sheekh axmed nuur jimcaale oo ah guddoomiyaha shirkadda albarkaad oo isna lagu daray liiska argagixisada xilligaas inkastoo mar dambe laga saaray ayaa v o a da sharaxaad ka siiyey sida uu dareenkoodu yahay wax weynay nooga dhigan taha runtii maanta farxad weyn waaye ilaahay subxaana wa tacaala aan ku shukrinaynaa inkastoo shirkadda dhowr marxil aan soo marnay haddana tii ugu dambeysay inay maanta dhammaatay labaatan sano ka bacdi aada iyo aadaan ugu faraxsannahay ilaahay mahadiis sidoo kaleeto runtii mahaddaas mawsuul dhammaan wixii ka qayb qaatay dadkii ka qayb qaatay ama dowladihii ama shacabka soomaalida kulluhum aada iyo aada ay u mahadsan yihiin aadaan u farxsanna maanta sheekh axmed lacaga badanaad u hayseen dad soomaaliyeed labaatan sanana xaaladii dhacday ay dabcan isha ku hayeen marka dadka lacaga aad u hayseen lacagahoodii ma wakti horey heleen ma hadday helayaan xaggee ku dambeysay macaamiishii shirkadihii albarakaad waxa waaye lacagahaas waa dadkii waa qaateen waan bixinay waan bixinay waxaa jira lacagaha hadda ka hor magaceyga iyo sharikaadkao kaleeto in la sii daayo yu-anka sii daayeen lacagahaas marka waxbaana la siiyey hadda ka hor waxyaal kaloo anagu aan lahayn ku bixinay marka waxaan kuu sheegaa dadkaas dhammaan lacagahooda waa la siiyey cid la waayey ma ahan horey loo siiyey lacagii u badnaay waana la soo daayay imaraadkay nooga xirnaayeen waana loo soo daayay alxamdulilah rabbi alcalamin lacagii naga fadhiisan karaysnaa ugu badnaay imaraadkay ahaayeen ma aha dirtan maraykanka imaraadkay ugu badnaayeen kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha shirkadda albarakaad sheekh axmed nuur jimcaale oo toddobaadkan v o da la hadlay hay-adda xuquuqul insaanka amnesty international ayaa warbixin ay toddobaadkan soo saartay xilli loo dabaaldegay maalinta raadiyaha adduunka ayaa waxay ku sheegtay in suxufiyiinta soomaaliyeed ay wajahaan dhibaatooyin ay ka midka yihiin qaraxyo garaacid weeraro cagajugleen iyo xarig soomaaliya waxa ay ka mid ahayd dalalka ugu halista badan ee suxufiyiinta ay ka howlgalaan waxaa hay-adda amnesty international ay sheegtay in ugu yaraan sideed suxufiya lagu dilay soomaaliya tan iyo sanadkii laba kun toddobiyo toban iyadoo ugu yaraan sideed kalena ay dalka uga carareen cabsi ay ka qabaan in noloshooda la waxyeelayo waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybaha hore ee barnaamijka aad ku maqlayseen magaalada dhisabe ee xarunta dalka etoobiya toddobaadkan waxaa ku kulmay madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi inkastoo war rasmi dhinacyadu aysan soo saarin aan la garanayn waxyaabaha rasmi ay ka wada hadleen ayaa haddana waxaa jirta in kulankaasi ay labada dhinac yeesheen ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan somalilan iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ahmiyad noocee ayuu kulankan u leeyahay in ay dib usoo laabteen wadahadaladii u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo somalilan arrimahaasi waxaa ila qaada dhigaya maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxmed kulankani farmaajo iyo biixi ay addisaba ku yeesheen ahmiyad nooce buu leeyahay ahmiyad badan u leeyahay maxaa yeelay markii ugu horeysay saddexdii sanaada dowladdan jirta ee wada fadhiistaan labada madaxweyne biixe muusadiisi iyo maxamed cabdullahi farmaajo marka bilowga kulankaas waxaad u malaysaa in meesha uu ka saari doono midmadow xooggana beryihii sanadihii ugu dambeeyey labada jaanib ay kala qabeen taasna waxay sahli doontaa in kulamo isdaba jooga oo looga hadlaayo yani masaalixda guud ee udhexeysa labada maamul inay ku xili doonaan ay rajada u badan tahay somalilan marar badan waxay ku eedaysay dowladda soomaaliya in wadahadalladu aysan daacad ka ahayn ayna doonayaan sida ay yidhaahdeen meel dhexdhexaad in lagu qabto etoobiya oo kale ay soo jeedeen hadda kulanka adisababo ayuu ka dhacay oo labada hogaamiye ay yeesheen inkastoo wadahadallada ay markii hore garwadeen ka ahayd dowladda turkiga oo somalilanna ay ku eedaysay inaysan dhexdhexaad ahayn marka ma laga yaabaa in sida somalilan ay ku andacoonaysa wadahadallada meelo kale loo wareejiyo oo wadahadallada ay soo laabtaan sida hadda ka muuqata kulanka bilowga labada madaxweyne ay yeesheen wuxuu sahlayaa saan hore kugu sheegay in kulamo xiriira oo udhexeeya somalilan iyo dowladda federaalka soomaaliya in ay dhacaan meeshana looga saaro midmadowgii iyo culeyskii muddada dabantaagna somalilan siaad ogna waxay berihii ku meel adag ka taagan tahay yani qadiyadda soomaali weyn dhowr marna dee horena waxay usheegeen inay ka go-een ama ay gooni iskaga taageen soomaaliya kulle heshiis unbaa dhici doona nuucu doona ha noqdo haddii arrinta sida hadda ay labada madaxweyne u wada fadhiisteen loogu dhaweeyo labada guddiyadana iyo sida heshiiskaas loo wadana waxay ku xidhnaan doontaa sida labada dhinacda ay daacad ugu noqdaan aad baad umahadsan tahay maxamed adiga kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti ugu ahaa dhegaystayaal guud ahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaanu kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo